إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد walaalayaal waxaan runtii aada ugu faraxsanahay imaatinka aan imid masjidkan iyo aragtida maaragtay walaalahay dhammaantood runtii kulanka keliya aada la kulanto dad walaalaha oo muslimiina oo aada in badan is arkin isaga laftiisa ayaa sacaado ah iyada lafteeda ayaa raaxo ah iyada lafteeda ayaa man ku dareensiinaysa wax aadan horey u dareemaynin gaar ahaan kulan oo aan ku kulmayno beyt maaragtay guri ilaahay aan ku kulmayno maaragtay innagoo oo rajaynayna naxariista ilaahay raxmadda ilahay fadliga ilahayna aan hello subxaanahu wa tacaala taasoo ka timaada kulanka lagu kulmo guryaha ilaahay allahna subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi waalaasaal rijaal laa tulhiihim tijaaraة walaa baycun can dikri اllah waiqaami الصalaة waإitaaءi الzakaة yakhaafuuna yowma tataqalabu fiihi اlquluub wاlabsaar liyجزiyhm اllah axsn ma camiluu wayزiidahm min fadlih wallahu yarzuqu man yashaau bغayri xisaab suuratu nuur waa garanaysaan marka aayaddan waxuu allah ku cadday subxaana wa tacaala guryaha ilaahay isagaa isu idaafeeyey waxay culimadu yidhahdeen waa idaafaةu tashriif yacni guri ilaahay idaafada noocaasoo kaleeta waxay kutusinaysaa sharafka uu shaygaa leeyahay sida beytullah maalan naaqat allah oo kale maalan buyuutullah waxay ku tusinaysaa sharaf gaara ayay ku tusinaysaa marka ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala guryahaas ilaahay ilaahay wuxuu ogolaaday yacni wuxuu amray in la kor yeelo oo magaciisa lagu xuso oo lagu tasbiixsado galab subaxdii iyo galabtii ama niska hore niska dambe waa isku mid waxaa ku tasbiixsadu ilahi subxaana wa tacaala rag mafhuum ma laha rag iyo dumarba qofkii yimaada beytka ilahi waa saas ayna ka mashquulinaynin tijaarada iyo beeca iyo wax kale iibsigu dikriga ilahi subxaana wa tacaala dikriga ilahina qur-aanka u horeyo la akhriyo iyo salaada oo la tukado iyo zakada oo la bixiyo ayna ka mashquulinaynin waxay ka cabsanayaan maalinta quluubtu ay cabsi darteed tatarib ay isbedbedelaysa khoof iyo cabsi ilaah iyo indhuhu ay isbedelayaan qofka markuu qofku aada u cabsanaya qalbigiisu yataxarag waad ogtihiin iyo indhihiisu indhuhu biriqbiriqbiriq qofka ka siinayaa markay arrinta ku xunta marka maalintaasay rabaan inay ka badbaadaan cabsidaas liyajziyahum allahu axsana maa camiluu inuu ilaahay ka abaalmariyo camalka wanaagsan ay qabteen oo uu weliba fadli dheeraada siiyo wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab marka guri ilaahay inaan isugu nimaadno yacni oo innaga oo weliba duruus qaadanayna sharciga waxa weeye waa arrin aada u fiican way runtii arrin aan aan qofku uusan yacni dareemi karin waay nabigana caleyhi isalaatu wassalaam waa ka ilaa xadiiska aad wada garanaysaan kulligiin wain ijtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ila nazalat calayhim asakiina wa gashiyathum alraxma wa xafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fi man cindah xadiiskaas dheer ee fii saxiixi muslim ku sugan nabiga caleyhi isalaatu wassalaam waxauu inoo caddeeyey ajirka iyo fadliga sida aayadda ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala kulanka lagu kulmo sidan oo kale beyt buyuudda ilahay ka mid a hadday ku kulmaan dad guri ilaahay gurihiisa ka mid a iyo kitaabka ilahay akhrisanaya oo cilmi kala qaadanaya yatadaarasuunahu baynahum oo isbaraya kitaabkii ilaahay sunnada nabiga alay sla slam kitaabka ilahay u noqonaysa la socda macnaha way soo gelaysa iyo wixii laga qaatay oo cilmiga oo dhan dhammaan fiqhiga iyo yani iyo culumta kale xataa wasaaisha ee loo maro culumta sharciga ilaa ilahi wuxuu kusoo dejiyaa deganaansho sacaadada aan ka hadli doona insha allah kitaabka sheekha cabdiraxmaan isicdi biidn illahi tacaala kama baxsana kelimadaas nazalat calayhim asakiina deganaansho kelimadaasaa kaaga filan waghashiyathum raxma naxariis ilahay baa kusoo degaysa oo daboolaysa waxafathum almalaa'ika malaa'igtaas soo dhoweynaysa ama hareereynaysa wadakarahum allahu fi man cindah ilaahayna waa xusaa fi lmala'i laclaa malaa'igta iyo kor buu ilahay ku xusaa subxaanahu wa tacaala fadli intaa ka weyn lama heli karo rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu kaloo yidhi man hadaa ila almasjidi laa yuriidu ila an yatacalama khayran xadiiskana aad inoo khuseeya qofka masjidka u kal lahaa sidan oo kale usoo kal lahdeen isagoo aan doonaynin wax inuu barta aan ka ahayn khayr laa yuriidu ila an yatacalama khayran xadiiskan waa xadiis yani subxaan allah qofka muslimka marka uu maqlo ayna u habboonayn inuu in yar ka gaabiyo mas'aladan man hadaa ila almasjidi laa yuriidu ila an yatacalama khayran isagoo hadafkiisu uu yahay keliya inuu khayr barto aw yucallimahu inuu dadka baro macallinkii iyo dadka waxbarayn labada waa isku mid kaana lahu ka ajri xaajin taammatin xajatuhu wuxuu helayaa ajir qof xajey oo kale oo xajkiisu taam yahay ka warran maalin kasta haddaa masaajid ka timaadid waxaad helaysaa ajir qof xajiyey oo kale subaxdii adoo raba inaad darsi ka qaatid masaajidka ilaahay inaad qur-aanka la aqri maqashid inaad dikri ilaahay ku samaysid yacni xaj taamaad helaysaa xagga ajirka xadiiskaas imaam alalbani wuu tasxiixinayaa raximah llah tarkiibka kitaabkiisa oo maaragtay marka uu takhriijinayey saxiix tarkiib ayuu ku ayuu yihi xadiiska waa xadiis saxiixa buu yihi sheekhu maarata xadiisun xasanun saxiix marka xadiiskan waa xadiis runtii qofku inuu takbiirto way ku dhowdahay maaragtay waa ajir aada u weyn safar uma baahanid waqti dheer reerkaaga kaa maqnaanaysid maslaxadaadii shaqada ma waayeysid fii nafsi lwaqti ajirkaasaad kasban kartaa guryaha ilahi haddaad tagto subxaanahu wa tacaala rasuulku sala allah alay slam wuxuu kaloo yidhi idaa tatahara rajul uma mara ila almasjid yarca asalaa kataba lahu kaatibuhu aw kaatibaahu bikulli khuطwatin yakhtuuha ila almasjidi cashra xasanaat qofku hadduu weysaysto oo masjid maro yani mara ila almasjid yani dahaba ila almasjid raaxa ila almasjid mara ila almasjid yani masaajidka uu aado yarca salaa isagoo salaada ilaalinaya oo salaad raba inuu soo tukado kaatibka malaga wax qoraya ama labada malaga wax qoraysaa tallaabo kasta oo masaajidka ugu socdo toban xasanaad bay u qorayan nabigu alay isalatu wasalaam walqaacid yarca salaa qofka fadhiya oo salaada ilaalinaya salaad sugaya oo salaad doonayana kalqaanid qof wuxuu la mid yahay salaad u taagan oo kale oo cibaadaysanaya wa yuktabu min almusaliin subxaana allah waxaa loo qoraya inuu yahay dadka tukanaya salaad adoo ku jiray lamid tahay intaad salaad sugayso min xiin yakhruj min beytihi xataa yarjic xataa markuu ka baxo gurigiisa laga bilaabo ilaa kusoo noqdo xadiiskaas waa xadiis oo maaragtay culimada qaar ay tasxiixiyeen waxaa tasxiixiyey imaam xaakim oo yidhi calaa shardi muslim imaamu dahabina wuxuu ku waafaqsan yahay calaa kulli xaal waa xadiis maaragtay kutusaya ajir aadu weyn ayuu kutusaya ajir aadu weyn ayuu kutusaya marka axaadiistii kale buu soo hosgelayaa hadafka hadda aan uga axaadiistan aan ka leenahay waxa weeye in aan fahamno yacni isu imaatinka la ysugu yimaado ajirka ay leedahay ajirka ay leedahay intaas kadib walaalayaal mawduuca duruusta kitaabkan sida cinwaankiisa laga fahmayo waxay ku saabsan tahay asacaada sacaadada ayay ku saabsan tahay marka mas'alatu sacaada yacni sacaada af soomaaliga haddaan af soomaaliyeeyo waa raaxo iyo deganaansho iyo waxaa laga yaabaa odayaasha qaar inay af soomaaliga ku dhaamaan yacni sacaadada macneed waxaa weeye qofku inuu dareemo inuu yahay qof nolosha uu ku nool yahay raalli ku ah oo inay wax ka maqan yihiin badan aan dareemaynin sacaadada marka waa farxad iyo raaxo iyo maaragtay deganaansho raaxo iyo farxad iyo deganaansho intaasoo macno ayay wadataa waa kelimad weyn oo carabi ah lakiin af soomaaliya hal kelimadoo la mida ilaa iyo hadda ma hayo xataa waxaan akhriyey rasaa'il laga qoray oo af soomaaliya lagu qoray ma helin kelimad toos u tarjumi karta kelimaadka carabiga waa kelimaad cajiiba walidaalika qur-aanku ilahay ugu doortay saa dartii subxaana wa tacaala marka waa deganaansho iyo farxad iyo maaragtay iyo wixii la mida kelimadaas oo soo hosgelaya waa waxaad ogsoon tihiin walaalayaal sacaadadu qof kasta oo bini aadama wuxuu raadinayaa sida uu u heli lahaa raaxo iyo deganaansho iyo farxad uu u heli lahaa qof kasta ayuu raadinayaa laakiin dadkoo dhan sacaado ma wada helayaan dadkao dhan sacaado ma wada helayaan dadka qaar sacaado waxay ka raadinayaan waxyaabo aan sax ahayn ayay ka raadinayaan marka kelimatu sacaada culamaa u tarbiya markay ka hadleen waxay yidhaahdeen markay tacriifinayeen asacaadatu hiya dalika ashucuur almustamir biاlgibطati waاlطumaaniinati waاlaryaxiyati waاlbahja yacni sacaadadu waxa weeye waa dareen oo qofku uu dareemayo oo la soconaya bilgibطa kamasho af soomaaliga waxa aad maaragtay qofka la yidhaahdo qofkan muxuu ilahay wax siiye muxuu ilahay khayr siiye muxuu wanaag siiye wاlطumaaniina deganaansho waاlaryaxiya iyo wاlbahja bahjadu waa qofka korkiisa waxa ka muuqda farxad baa wejigiisa iyo iftiin yaa ka muuqda bahjadu macneeda saas wey marka saas ayay ku fasireen marka ay maaragtay dadka aadka uga hadlay sacaadada macnaheeda waxaad ku garan kartaa sacaadada macnaheeda saad u fahamto waa did shaqaawa asacaadatu hiya did ashaqaawa waa waxay ka soo horjeedaa inaad shaqi noqoto inaad noqoto qof aan noloshiisa oo dhan ay ku jirto had iyo goor qalaq iyo dhibaato iyo faker iyo raaxa la'aan raaxa la'aan ay ku jirto marka raaxa raaxa la'aan raaxa ka soo horjeeda saasaa lagu garan karaa kelimada sacaadada laakiin waxay leeyihiin culimadu sacaadadu waa shay daatadaada u noqonaya gudaha qofka u noqonaysa waa shay noloshaada ku tacalluqa waa shay ku tacalluqa masiirkaaga meeshaad u noqonaysa hadhow saddexdaa arrimood baa soo hosgelaya saddexdaa ayaa soo hosgelaya ayay leeyihiin dadka qaar marka sacaadada waxay u arkaan waxyaabo kala duwan bini aadamkaad arkaysaan sacaadada waxay u arkayaan waxyaaba aad u kala duwan bay qaarkood u arkaan qaar sacaadada waxay u arkaan inuu qofku xoolo badan yeesho qaar sacaadada waxay u arkaan qofku inuu mashhuur noqdo oo la barto qofka oo magaciisu meel dheer aado qaar sacaadada waxay u arkaan shahaadad inuu qaato sare qofku oo brofesor iyo dictora iyo qaato qaar sacaadad waxay u arkaan mansab inuu qofku madaxnimo iyo meel u gaadho qaar sacaadada waxay u arkaan yacni qof walba meel buu sacaadi karaya qaar waxay u arkaan safar inuu qofku safro oo meel walba tago qaar waxay u arkaan caruur badan ay dhalaan qaar waxay u arkaan inay guurka badiyaan qaar waxay u arkaan inay sacaadadu inay ku jirto in qofku uu milyaneer noqdo qaar waxay u arkaan sacaadadu inay ku jirto ama raaxadu inay ku jirto qofku inuu hadlo oo maaragtay la dhegaysto qaar waxay u arkaan qofku inuu wax xukumo oo madax noqdo inay ku jirto qaarba meel qaar waxay u arkaan fi riyaada yani exerciseka iyo kubadda iyo waxaan qaar waxay u arkaan fuxshiga zinada khamrada cabitaankeeda daraag daraagiskoo la cuno bay sacaado u arkaan leanno noloshii markay dhibto wuxuu isku ilowsiinayaa waxyaabahaas oo kale isku isku soo duuduubo dadku marka sacaado waxay ka raadiyeen siyaabo kala duwan ayay sacaadada u raadiyeen siyaabo kala duwan ayay sacaadada u raadiyeen laakiin runtii marka aad kitaabka ilaahay ku noqoto oo sunnada nabiga dib ugu laabatay calayhi isalaatu wassalaam waxaad arkaysaa sacaadadu meesha ay ku jirto sacaadadu meesha ay ku jirto ayaa kuu muuqanaysa asheekh cabdiraxmaan assicdi raximahullah risaaladiisan marka aan rabno inaan akhrino wuxuu kaga hadlay sacaadada dhabta ee xaqiiqada ah waxa ay tahay raaxo ma rabtaa deganaansho ma rabtaa inaad noloshaada raalli ka noqoto ma rabtaa risaaladan waxa ku qoran inaad dabaqi karto oad ku camal fari karto isku day markaas fa anta saciid insha allah sacaadii markaa waad haysaa marka risaaladan uu sheekhu qoray raxmatullaahi calayhi uu ku magacaabay alwasaa'il almufiida lilxayaati asaciida oo sheekh cabdiraxmaan ibn naasir asicdi uu qoray ayaan akrisanaynaa risaalada magaceeda sida ka muuqata waxaa weeye alwasaa'il waa jidadka ama wadiiqooyinka ama dariiqooyinka loo maro dariiqooyinka faa'iideeya ee loo maro nolosha raaxada nolosha deganaanshaha nolosha farxadda nolosha noocaasa jidkaad ku gaari lahayd ama wadiiqooyinkaad ku gaari lahayd bu sheekhu ayuu taabanayaa saas ayuu maaragtay sheekh cabdiraxmaan ibn naasir sicdi risaaladiisan uu u alifay marka risaaladan sheekha hadalkiisa inaan ka hor dhaco ma doonaya wax ku qoran sheekha hadalkiisa ayaynu maaragtay ayaynu akrinaynaa laakiin mawduuca risaalada haddii aynu fahamnay tarjamada sheekha ayaan waxyar ka taabnayn intayna risaalada akhrinin man huwa hada sheekh waad wada garanaysaan laakiin min xaqii inaan taabano wax yar sheekha tarjamadiisa kitaabka ay culimmadu ay ku qoreen tarjamada sheekha in yaroo kooban waxay culimmadu idhahdeen huwa sheekhu alcalaama alfaqiih alusuuli almufasir alwaric alzaahid nacam cabdiraxmaan ibnu naasir ibni cabdillaah ibni naasir al sicdi altamiimi abtarkiisa sheekha saas waa sheekha waxaa lagu sifay inuu ahaa faqiih kutubtiisa ka garan doontaa sheekhu lahaa usuuli usuul fiqhiga sheekhu baaric buu ku ahaa yani culimmadu way yaqaanaa usuul fiqhiga laakiin mutakhasis buu ku ahaa yani si gooni ah ayuu sheekhu kutub badan buu ka alifay mufasirna sheekhu wuu ahaa tafsiirkiisa waa taqaanaan sheekhu wuxuu ahaa mid ku sifaysan alwarac waraca waxaa weeye inuu qofku iska ilaaliyo wax yar oo wax ka soo gaari karaan yacni xaaraam inay meel ka soo gasho fisqi inuu meel ka soo galo marka wuxuu ka tegayaa waxyaabo laga yaabo mar qaar inay mubaax iska yihiin qofku asagoo ka cabsan inuu ku dhaco wax oo maarata dhib ka soo gaarhaya aakhiradiisa ama adduunkiisa ama sharafkiisa xataa marka zaahidna wuu ahaa zaahidkuna maxaa weye qofka adduunka ka qaata intuu uga baahan yahay macnaha zahaadu waa intaasu adduunka waxaad uga baahantay inaad ka qaadatid waxaad u baahnayn in aad faraha ka qaadid zuhdiga macnihi sidaas inaad xoolo yeelanin ma aha lacag badan baad yeelan kartaa adoo zaahida oo aad maaragtay marka sheekha tilmaamaha ay ku sifeeyeen magaciisana waa cabdiraxmaan ibnu naasir ibni cabdiraxmaan ibni naasir ala sicdi atamiimi sheekha wuxuu ku dhashay meel la yidhaha cunayza oo sacuudiga ku taala qasiim sanadku markuu ahaa kun saddex boqol iyo toddobadii ayuu sheekhu dhashay raximahullah waxaa dhimatay hooyadii isagoo yar oo afar sano jira kadibna aabihii baa dhintay isagoo toddoba sano jira marka muxuu noqday yatiimu labi yatiimu labi wal walum hooyihii aababa qof aan lahayn ayuu noqday agoon ayuu noqday aan rajaya agoonna wuu ahaa rajayna wuu ahaa aabbaha hadduu dhinto maxaa la yidhahdaa agoon hadda hooyadu dhimatana rajay baa la yidhaha qofka labadoo midkee daran haddaan nusuusta ku noqonno waxaan dareemaynaa inuu aabuhu daran yahay saraaxatan laakiin soomaalidu waxay ku lehin hoyada daran markaad weydiiso laakiin saraaxatan marka la eego haddii aabba micna laa la rabaa laakiin aabba oo iska hurda oon corta waxbu qabanaynin oo noloshii dabaraynin oo ka fikiraynin ma aha aabbihii soomaaliyeed hore qiimaha lahaa markaad eegtid marka soomaalidu ay baadiyaha iyo intaan qaxootiga la noqonin ka hor aabbihii mas-uuliyadda hay baa laga hadlaa aabbaha noocaasa haddaad weydo waad dareemi kartaa laakiin labadaba kala daran hooye haddaad weyna waa dhibaato aabbaha haddaad weyna dhibaato laakiin labada haddii laisbarbar dhigo haddee yani nolosha qofkii dabarayey aabbaha ayuu ahaa asalka aabbaha ayuu ahaa hadda nolosha way isbedeshay maraykanka iyo reer galbeedka marka lagu nool yahay hooyada nolosha dabarta inta badan inkastoo rag badan oo wanaagsan ay jiraan oonaan yani arrintaa ayna caam ahayn runtii laakiin dhibaatada hadda taagan waxaa ka mid a nolosha way isbedeshay marka calaa kulli xaal aabihii baa dhintay isaga oo jira afar sano haddana hooyadii ayaa dhimatay raximahullah waxaan jeedaa hooyadii baa dhimatay kolka hore afar sano cafwan kadibna aabihii ayaa toddoba sano ku dhintay wa kaana waaliduhu caaliman wa imaama masjidin nacam waalidkii marka wuxuu ahaa caalim la yaqaan buu aabihii ahaa imaamna wuu ahaa masjidku imaamka ahaa nacam oo qof caabida ayuu ahaa la yidhi aabihii maaragtay marka markii aabihii uu dhintay oo labadiiba uu waayey hooyadii aabihii ba ay dhinteen waxaa jiray aabihii xaas kale ayuu lahaa gabadh saalixad oo aad wanaagsan ayuu qabay gabadhaasa marka sheekha aad ugu dadaashay aad bay ugu dadaashay waa hooyadiisii labaad ama waa aayadii aan idhaahdo ama dadka qaar say u yaqaanaan eedadii inta waa la dhaha soomaaliga eeday u noqon karta qofka aabbaha xaaskiisa labaad hadday hooyadaa dhimato aayadaa ama eedada marka la dhahdaba waa isku mide qof kalba si u yaqaano nacam ay gabadhaasbaa marka soo korisay gabadhaas ayaa aada soo korisay allah u naxariisto walaalkiioo la yidhaha xamed oo ka weynaa aad buu soo koriyey marka sheekhu wuxuu barbaaray asaga oo yani nash'at asalaax waa tuqa qof saalixa oo maaragtay cabsida ilahi lagu barbaariyey iyo wanaagga ayuu ahaa asaga oo yar dadku xataa way la yaabi jireen sida uu maaragtay salaadaha iyo macaljamaaca u ilaalin jiray isagoo yar sheekha raximahullah isagoo yar marka qofka markuu yar yahay haddii wax lagu tarbiyeeyo inta badan inuu ka taga way adagta masala masale muhiima waay marka ilmaheenna haddaan ku dadaalo intay yaryarka yihiin inaan khayrka ku tarbiyadayno insha allah waxay soo waxay noqonayaan mustaqbalka dad wanaagsan ayay noqonayaan sheekha cilmiga iyo maratay dalabkiisii bay culimadu ka hadleen waxay yidhahan isagoo yar ayuu aada ugu dadaalay cilmiga inuu barto waqtigiisa uu aada ugu bixiyey qur-aankuu xifdiya isaga oo toban sano jira subxaana allah qur-aanku waa cajiib xufaadda qur-aanku waxay leeyihin darajo gaara xataa iskuulaadka waxaan ogaaday mar badan oo maratay hadda soomaalida la dhaqmayay iskuulaadka qofka qur-aanka xifdisan wuu ka fahma badan yahay wuu ka wanaagsan yahay qofkaan xisnayn arrintaas masaladaas marka waa barako wey qur-aanku waa mubaarak kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak waa kitaab barakaysan qofka qur-aanka xambaarsana waa barakaysan yahay shaki kuma jiro laakiin ee ku camal falaya kadibna sheekhu wuxuu bartay cilmulxadiidka iyo cilmulmustalaxa cilmulxadiid waa garanay waa xadiiska taqaanaan saxiixeynka iyo sunanka iyo taqaanaan iyo masaaniidda iyo mustalaxa waa waa usuul lagu barto xadiidka saxiixa iyo kaan ahayn xadiidka la qaadan kara iyo kaan la qaadanaynin culumtu waxay leeyihiin laba nooc culum iyada asal ah oo haayo ah oo hadafa oo qofku hadaf ka leeyahay waa qur'aanka tafsiirkiisa waa xadiiska waa maaragtay fiqhiga iyo culum wasiilo lagu gaadho ayaga mustalaxu marka waa culumta wasiilada lagu gaadho axaadiista saxiixa iyo kuwaan ahayn kan la qaadanay kan la qaadanaynin weeyaan marka mustalax alxadiid kutubta ugu fiicanna waxaa ka mid ah oo runtii qofka xataa bilowga uu fahmi karo kitaabka xaafid ibni xajar nuzhat annadar kitaabkaasaa ka mid a wuuna sharxay sheekhu marka yani culum lmustalax ayuu sheekhu bartay iyo cilmu xadiidka kamana maarmo qofka rabaa inuu xadiiska darso cilmustalax inuu barto waa laabudda walusuul usuusha laga hadlayo waa usuul alfiqh usuul fiqhigii sheekhu bartay usuululfiqhu faa'iidisa waxaa ka mid a inaad fahamto aayadda qur'aanka ah markaad akhrido axkaamta laga qaadanayo ma waajiba ma sunnaa maxay tahay derajada adilada sida loo kala hormariyo sida loo kala rajixi karo hadday isqabtaan qofaan usuul aqoonin saraaxatan usuul fiqiga aan garanaynin in uu noqdo sheekh mudarisa oo dadka aada wax u fahamsiin kara waa ama faham fiican inuu ku fahmo diinta xoogaa waxbaa ku jira runtii marka usuululfiqhu waa asaas fiqigu asaas u yahay fiqiga inaad barataa haddaa rabtid waana usuululfiqina barataa walfuruuc waxaa kaloo usuusha laga wadaa mararka qaar usuul alcaqiida caqiida laga wadaa oo haddee qofku markuu diinta islaamka baranayo meeshuu ka bilaabay caqiidada arkaan iimaanka iyo arkaan islaamka iyo asal u yihiin caqiidada waa laga wadaa furuucdana waxaa laga wadaa kutub fiqhiga iyo axkaamta iyo aadaabta laga qaatay qur-aanka iyo sunnada ayaa laga qaatay wuxuu kaloo sheekhu bartay tafsiirka tafsiirka marka waxaa soo gelaya usuulu tafsiir tafsiirku wuxuu leeyahay usuulu tafsiir oo hadda muqadimata usuulu tafsiir uu leeyahay sheikhulislam ibnu taymiya jirta iyo kutub kale oo usuul tafsiirka ku saabsan isaga laftiisa wuxuu leeyahay kitaab yar oo usuul tafsiirka ku saabsan sheekha ayuu leeyahay raximahullah waadna qaadateen bay la tahay wax badan sida aan la socdo sheekha cilmiga wuxuu ka qaatay culimo aada u badan waxaa ka mid ah culimada wuxuu ka qaatay sheekh ibraahim ibnu xamed aljaasir sheekh moxamed ibnu cabdilkariim ashibl washeekh saalix ibnu cuthmaan alqaadi والشheekh sacb الtwejeri والshekh mamud maxamed maxamuud الshanqiti والshekh cali بن maxamed الsinani والshekh maxamed بن cabdilcaزiز almanic وغayrihim yani culimo badan buu ka qaatay sheekhu walidalika waxyaabaha muhimka waxaa ka mid ah tanwiic الculama طaalibka inuu culimada wax ka qaato hal sheekh haddaa ku koobnaatid maskaxdaada waxay noqonaysaa hal sheekh laakiin culimo kala duwan haddaa wax ka qaadatid fahamkaagu ballaaranaya ogaada oo ilaahay baa dadka wuxuu siiyey hibooyin hibooyin buu dadka ilaahay siiyey qof walba wuxuu ku ficnaan karaa wax marka hal sheekh laguma koobnaado laakiin sheekha dee sunniya oo salafiya waa inaad ka qaadata wax sheekh kasta wax kama qaadanaysa laakiin culimada oo sunniyiinta waa inaad badisaa walidaalika waxaa fiican qofku hadduu taalib cilmi xaqiiqiga yahay inuu rixlooyin sameeyo inuu safro wadamo aado culimo kala duwan wax ka soo qaato hadduu kari karo duruufta u saamaxdo alxamdulillah hadda culumtii waa dhib yaraatay culimadii oo dhan culumtooda hagay ku jiraan internetkay ku jiraan luqa kasta ood rabtidna waad helaysaa haddaad xataa sheekha u tegi kari weydo dersigiisii oo xataa marka qaar bisawti wasuura asagii oo hadlayaad dhegeysan yaad arkaysaa marka qaarna sawtkiisaad dhegeysan kartaa marka qaarna kitaabkiisa akhrisan kartaa wixii aad garan weydana waxaad kula noqon kartaa mashaa'ikhdaad kula noqon kartaa aad bay u dhib yar tahay hadda masaladu sidii hore ma aha marka nicmadu way badan tahay laakiin mashaa'ikhda u tagitaankeedu faa'iido kale leedahay maxaa ka mid a alaadaab qofku adabka iyo samtiga culimada hay-ada culimada iyo samtiga aadaabtu ka qaadanaya iyo ka mararka qaar ka qiimo badan cilmigu qaadanaya masaladaas weligiin ha ilaawina marka sheekha ilaahay ku siiyey hadduu yahay sheekh fiican akhlaaqdiisa aadaabtiisa taqwadiisa zuhdigiisa tarbiyadiisa wax walba taasaa kaaga fiican laakiin culamaal internet haddaan noqotid aalib internet waxaa laga yaabaa inaad iska noqoto qof oo ciyaal suuq iska ah laakiin macluumaad leh arrintaa way dhacda ogaada qof ciyaal suuqa markaan leeyahay qof aan ilahay ka cabsanaynin oo cilmigu saamaynaynin oo akhlaaqiisu isbedelaynin ciyaal suqnima qofka inuu faaxisho sameeya keliya ma ogaada ciyaal suqnima waxaa ka mid ah akhlaaq xumada qofka dadka saa ula dhaqmaysid baa ka mid ah waxaa ka mid a inaad tahay qof ingegan oo qallafsan oo ma aragtay kibir waxbaan bartay isla weynan uu ka buuxo un oo dadkii aan u naxariisanaynin oo qofkanaa weyn qofkanaa waalida kanaa xanaaqsan kanaa yar wixii oo dhan ma kala garanayo bas maadaama qofkan uu khilaafsan yahay waxa uu fahamsan yahay qofkii si ingegan buu ula dhaqmaya masala tusaale ahaan culimmadu saas ma ah walidaalika culimada u tagitaankeedu barako kale iyo khayr kale ayay leedahay marka hadiyiga iyo salafka waxaa ka mid a manhajkooda inay culimada aadaan wax ka soo bartaan ama ay la fadhiistaan marka culimo badan buu sheekhu lahaa laakiin raggii ugu muhiimsanaa bay soo koobeen nacam culimadiisu way la yaabi jireen balin markuu yaraa sida uu yahay qof daki ah qof dhaqso wax u fahma qof toosan walidaalika ardadii wax la baran jirtay markay arkeen sida uu yahay asagay wax ka baran jireen yani markay sheekha u tagaan oo duruusta soo qaataan waxay dhihi jireen cabdiraxmaan adigu noogu celi duruusta siduu ilaahay siiyey cilmigu ilaahay siiyey fahamku ilaahay siiyey ilahay baa qaybiya waxaa dhici karta qof inuu la joogo sheekha laba sano oo uu ka tago asagoo maasha allah waxaa dhici karta labaatan sano sheekha ag fadhiya qof wax yaru ka faa'iido ilaahay baa qaybiya taa ilaahay baa qaybi subxaana wa tacaala marka asaga oo yar ayuu sheekhu bilaabay inuu dadka wax u akhri sheekh wuxuu aad ugu ta'asuray kutubu sheikhulislaam ibnu taymiya maaragtay iyo tilmiidkiisa ibnulqayim iyo ayuu sheekhu aad ugu ta'asuray kutubtoodu aad u akhriyay nacam walidaalika gabayo badan buu ka tiriyey maarata uu ku ammaanayo waxaa ka mid inuu yidhi yaa taaliban liculuumi الsharci mujtahidan yabgii inkishaafa alxaqi wاlcirfaani ixris calى kutub اlimaameyni aladayni huma almixaku lihadihi اlazmani alcaalimayni alcaamilayni alxaafidayni almucridayni can اlxutaami اlfani wuxuu yidhi qofka culumta doonaya sharcigo oo ku dadaalayo oo doonaya xaqoonu u faydmo oo u kashifmo ow iyo macrifada ow ixris ku dadaal calaa kutub alimaamayn labada imaam kutubtooda ku dadaal labadaasoo huma almixak oo ah meesha ugu dambaysa ee ay ku wareegeysa qaadashada cilmiga li haadihi alazmaan nacam wakhtigan hadda la joogo labadaa caalim oo xaafidka ahaa ee ka jeesaday adduunyadan dhammaanaysa oon danka lahayn marka gabay dheer buu tiriyey ma aragtay gabay dheer ayuu tiriyey marka wuxuu yidhi acnii bihi sheekha alwaraa wa imaamahum yuczaa ilaa taymata alxaraani wuxuu yidhi waxaan ula jeedaa sheekhii adduunka iyo imaamkii adduunka oo loo tiiriya ibnu taymiya alxaraani sheikhulislaam maxamed ibn axmed ibn cabdilxaliim ibnu taymiya alxaraani dimishqi ayuu ka wadaa sheekhu ibnu taymiya shekhulislam ibnu taymiya waalaakhar almadcuu bibni alqayim baxri alculuumi alcaalimi alrabbaani saas ayuu yidhi maarata iyo ka kale oo loogu yeedho ibnu lqayim aljawsiya labnaani meelahaas sheekhu kusoo koray ibnulqayim oo culuumta badi cilmiga ahaa caalimka rabbaaniga ah caalimka ilaahay loo nisbeeyey nacam fahuma aladaani أودع في, في كتبهم غرر العلوم كثيرة الألوان وعيد مركا شيخو واللبضا اسكوا لغي كغتغي كتبتوضا درر درر العلوم asagu sheekhu ama ama culumta teeda iftiimaysa ama culumta teeda dahabka ah teeda wanaagsan oo kala duwan فيها الفوائد والمسائل جمعت من كل فاكهة بها زوجان وxوu yidhi waxaa ku sugan فawائد iyo مسائل lagu kulmiyey nooع kasta oo فاakهة فاakهة waxyaabaa lagu raaxaysta تuفaaxa iyo cinabkii ayaa la yidhahdaa lakiin cilmiguu فاakهة ka cabiray sheekhu aha waxaa weeye cilm الbadيع waxaa loo yaqaano waay cilmi kasta زawjaan yani laba nooع baa kala socda ama maartay noocyo kala duwan ayuu sheekhu yidhi maaragtay ood ka helayso calaa kulli xaal kutub badan buu sheekhoo alifay waxaa ka mid a kitaabka tafsiirkiisa taqaanaan تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان يا كم ذا وحكى له كم ذا وتفسيره تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن يا كاس كل قصة جابيي وأسجن لي هذا أما أما كلا وسوق شيخ ألفي وتيسير اللطيف المنان لي هذا وخلاصة وقرآن كتفسير كيسة الدرة البهية كتاب كيسة كلا شرح القصيدة التائية أي شيخ لي هاي مارتي أو تا مارتي كنا ما تعمل مارت شيخة تنبيهات اللطيفة أي لها فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة وحو الشيخ كشر حي واسط عقيدة الواسطية نعم الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكاف الشافية محو شيخ مارتي شرحي آل آل وعليه شيخ كتاب الحق الواضح وشرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية ومارتي ومارتي كافية الشافية إن و إن نونية ابن القيم شيخ شيخ صامهين نعم أي شيخ كشرح نونية ابن القيم كتاب يابله ويابله ويابله كتاب كاس قفك حفظين كرا أما مارتي وكتاب عجيبة كتاب ابن القيم رحمه الله يعني منهج الحق بقوة دحيي وحكر الديي أهل البدع ورن ما أنتم نعم آد بالله شرحي شروح الأول أحسن له شرحي وحكم ذا آه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين شرح عيسى أي كم ذا آد بالله شرحي بارتي شيخ صالح الفوزان نوا شرحي علم بدن شرحي نعم وحوله توضيح الكافية الشافية وإذا أصلفت إليهي تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيم في أغلاله كتاب كرديي نلها قصيم أيو مارتي وشيخ كتاب كاس ومقع له تنزيه الدين وردس مركع إن للردية أهل البدع أما قفك القفا إن للردية ومنهج إسلامي أو سلفي أو صحيح تتك أهل البدع إن للردية أما مخطئين حتى علماء أهل السنة هذه قفان إن للردية قفكو دادك الله الشيغو ما دام كتابك إلا نشريي حق وي marka dadka oranaya in dadka in wax la radiyo dadkay kala kaxaynaysaa iyo sax maaha nacam marka qaar khilaafaadka sunnada ah waa laga tagaa lijamci kelimati lmuslimiin taa waa xaq waxaa laga yaabaa inaad khilaaf isaga dayso mas'ale sunno ah marka qaar inaad khilaaf keenayso calaa sabiil misaal inaad kabaha ku tukato adoon weli dadki sunnadii barin meel baa tagtay soomaali degan tahay tusaale ahaan weligood meel kaba laguma tukanin weligeed kaba laguma tukanin waa sunno in kabaa lagu tukada soo maha waajib miya ma aha tuulaa tagtay weligeed baa laguma tukanin kabo adigoon sunnadii u akrinin nabiga sunadiis alay salatu salam kabaha inay sunno tahay in lagu tuka dadkii baan ka dhaadhicnin weli haddaad geshid oo dad ku tukisid kabaha ka war dadku waa kaa kala cararaya waa kaa kala yaacayaan shaki kuma jiro bal inay ku gaalaysiiyeen baa laga yaabaa waa arrin masale halisa waay calaa sabiil tusaale kale tusaale kale mararka qaar waxaad rabtaa inaad dad wax barto dadkan waxaa ku jira ashcari waxaa ku jira xisbi waxaa ku jira suufi waxaa ku jira sunni waxa badan baa ku jira way kugu soo urureen inaad diinta bartaa laga yaaba ayaad rabtaa wax badan oo laga dhaadhiciyo horey u qabin baa jira marka waxaad u baahan tahay in aadan usha ka bilaabin meesha ay ka cararayaan kolka hore la waxaad u baahan tahay waxa ay fahmayaan tartiib tartiib adigoo adiladii markaad qur-aanka iyo nusuusta kor timaadid masalada ka hadal matalan aayad baad kor timid ilaahay kor bujiraabay ka hadlaysa markaasoo kale haddii aayaddaad kor taagan tahay qofka muslim waaye aayadda ma diidayo u fiirso laakiin banaanka haddaad ka hadashid waa kaa cararay laakiin haddaad darsiga dhexdiisa aayadda daliilka ama xadiidka nabiga dul fadhiya aad tirahdo waa kade aayaddan waxay ku tusinaysaa sidaas iyo sidaas daliilkan waa saas haddaad tirahayd adoon caytamin qofku waxay u badan tahay inuu qaato xataa hadduuna markaa qaadanin uu ka fikiri gadaal bay kaga soo duuxaysaa marka waxaad u baahan tahay marka marar badan waxaan ku keenay in wax la radiya way fiican tahay laakiin usluubkana waa muhim usluubka usluub caaya hadduu yahay waa dhibaato laakiin usluub hadduu yahay raaqi kama yucabar usluub wanaagsan oo wanaagsan hadduu yahay oo cilmi iyo adila ku dhisan dadku inta badan kaama didayaan ilaahuma qof qof dee ilaahay us khayr la doon maahan fi nihaaya kelimada wanaagsan ee tacbiirka wanaagsan leh ta'hiir saaxir ayay leedahay saamayn sixir oo kale ayay leedahay weligaa iska jirta kelimada wanaagsan laakiin haddaad noqotid qof kulul sayidoo kaleet aniga dabeecaddeedoo kale oo ilahay basaa u dheliyay maxaad samayn qofkaas ku dhacdaan baad hadalkul ku dhahaysid waa dhibaato mashaakil mashaakil adag waayo hadda qofku yani uu qabo yani karkar hadduu yahay waa dhibaato waayo macalin basbaas sidii macalimiinta qaar maarata arday u bixin jireen oo kale marka haddaad waxaa loo baahan yahay inaad wax radido oo loo bahan lakin waxaa loo bahan yahay saas ayib sheekhu marka kitaabkaas u alifay wuxuu kaloo leeyahay طariiq اlwusul ila alcilm alma'muul bimacrifati alqawaacid wالdawaabit wاlusul طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول كتاب كان واليهاي وعقل الكتاب له الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة من أفضل الكتب وهي كتاب كاس كتاب كاس هإلاوي الرياض الناظرة وبير افتيميسة هي ما أردت حدائق نيره saasuu sheekhu u bixiyey oo caqiide ku saabsan iyo faniyo kala duwan oo wuxuu yidhi faakhir faakhirka waxa la yidhaha shayga aadka u sarreeya marka kitaab aad u fiican waay wuxuu kaloo leeyahay bahjatu quluubi alabraar bahjatu quluubi alabraar waa quratu cuyuuni alakhyaar fi sharxi jamaami alakhbaar isagana waa saas axaadiis badan ayuu sheekhu ku sharxay bahjatu quluubi alabraar marar badan qofka in cilmi keliya loo akriya cilmiga ma artay fiqiga iyo tafsiirka iyo xadiiska iyo wuxuu u bahan yahay qofka waxoogaa nooc min atariix nafs marka arta inaad nafta u yar raaxayso kutubtan akhri sheekha wax akhrinaya laftiis waxaa loo baahan yahay marar badan inuu ardada usoo dhexgeliyo kutubtan oo kale markay kugu yar adkaatood yar hordootod cajisto iyo markaad naxwada haddaad akhrida masalan waa ingegan tahay fiqiga oo kale wuu yar adag yahay wuu ingegan yahay laakiin axaadiista iyo waa jileec iyo aayadka qur-aanka wacdi baa ku jira wani baa ku jira waxaa kaloo kutubta noocan oo kaleeta ahna waa saasoo kale waxyaaba waxaa ku jira fawaa'id iyo marix waxyaaba oo qofka ku farxo oo qalbiga farax gelinaya ku jirta maarta marka labadan kitaaba dambe waxaa ka mid ah alwasaa'il mufiida lilxayaati saciida oo kitaabka hadda akhrin doona ah wuxuu kaloo sheekhu leeyahay almukhtaaraat aljaliya fi lmasaa'il alfiqhiya asaga masaaisha uu ku tegay ee doortay asaga mujtahid buu sheekhu noqday uma tacasubi jirin madaahibta markii dambe xambali waa asalkiisu laakiin markii dambe madaahibto dhan uma tacabsub jirin sheekhu camal mujtahid oo kale ikhtiyaaraad buu sheekhu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay manhaj saalikiin wa tawdiix alfiqi fi ddiin ayuu leeyahay alkhutab almimbariya almunaasabaat alcasriya kitaabkaasoo khutabka iyo waxaas ayuu leeyahay sheekhu iyo kutub kaleo aad u badan ayuu sheekhu leeyahay raximahullah maxaa la yidhi markuu sheekhu kutubtiisoo dhan wuu waqaf buu ka dhigay yacni wuu tabarucay tabaraca bikutubihi kutubtiiso dhan wuxuu kutubtayda waan ku tabarucay dadka ha loo qaybiyo dad baa daabacay marka kutubtiisii waa la qaybiyey sheekha raximahullah sheekh marka zaahido adduunka dan ka lahayn ayuu ahaa sheekhu sheekhu wuu xanuunsaday waxa ku dhacay mar xanuunka loo yaqaano daqdu dam dhiikar dhiikarka ayaa sheekha ku dhacay marka wuu xanuunsaday dhiikar baa ku dhacay laabuda qof kasta insaan wuu dhimanaya qof kasta ama fiicnow ama afiicnaanin qofku waa dhimanaya laabudda gaal iyo muslimba waa dhimanayaan laabudda marka sheekhu waa xanuunsaday muddo ayuu xanuunsanayey marka daqdu dam waa dhiikar dhiikarka inta badan culimadu waxay leeyihiin wax ka qortay yani dadka oo cilmiga dibiga markaan akhriyey waxay leeyihiin inta badan wiiraasi weeye dhaxal aabbaha iyo hoyada hadday leeyihiin iyo reerkiina iyo asal waad ka dhexli kartaa waxaa kaloo keena caadat alakli washurb sida qofku uu u nool yahay taana way keentaa cusbada oo lagu badiyo waxyaabaha xanaaqa badanoo qofku uu had iyo goor xanaaq ku jiro asaga oon exercise iyo aan socod iyo aan samayn iska fadhiya qofkoo aada u buurta oo ma aragtay hilib badan uu ku dhasho wuu keenaa bay leeyihiin marka qofku waxa ugu fiican bay leeyihiin inuu qofku uu sameeyo socod iyo macnaha nooc oo saas kaleeta cusbadan inuu iska yareeyo haddii uu inuu isbaadhana oo noloshiisa la socdo say tahay laakiin geerida lama celin karo sheekha marka wuxuu u safray labnaan baa la geeyey ilahay baa soo caafiyey waa la soo celiyey duruus sidii u bilaabay haddana waa xanuunsaday marka wuxuu dhintay raximahullah kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdii markay ahayd ayuu sheekhu dhintay bishii lixaad labayo labaatankeedii hijiradu markay ahayd ayuu sheekhu dhintay marka waa waa la aasay beledkiisa ayaa lagu aasay maqbaro la yidhahda ashahwaaniya oo cunaysa ku taala ayaa sheekha lagu aasay raximahullah sida sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdirazaaq alcabaad albeder uu sheegay tarjamadan asaga ayaa qoray sheekh cabdiraxmaan albeder sheekh cabdirazaaq albeder ayaa qoray tarjamadan hadda idin soo gaabiyey marka sheekhu saas ayay noloshiisu ayay ahayd raximah llahu tacaala ayib kitaabkan uu sheekhu qoray ayaan u gelaynaa marka tarjamada sheekha kadib hadalkiisii uu sheekhu yidhi ayaan marka akhrinaynaa raximah llah risaalo waa risaalo aad aad u yar runtii laakiin mawduuceedu mawduuc aad u ballaadhan weeye oo maaragtay u baahan waqti dheer laakiin waxayna xukumaya waqtiga aan haysanno muxaadaraadka ayna xukumaya markaan soo gaabinaynaa si ko kooban ayaan u akhrinaynaa biidn illahi tacaala waqtiga sheekh maxay nooga harta ayib qaala raximah llah bismi illaahi araxmaan araxiim الحمد لله الذي له الحمد كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب هو المطلب لكل أحد وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد فمنهم من أساب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر هكذا قال رحمه الله شيخ وحكب الله بسنك تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام sheekhu bisimka ayuu ku bilaabay bismi illaah asaga oo ku daynaya kitaabka qur'aanka ah oo lagu bilaabay bismi illaah sida oo kale nebi maxamed aleh salatu wasalaam asagoo ku dayanaya nabiga aleyh isalaatu wasalaam wax badan ayuu bismi illaahi ku maaratay rasaaishiisa uu ku bilaabay aleyh isalaatu wasalaam uu diri jiray rasaaishiisa uu diri jiray wax badan buu ku bilaabay nabiyullaahi sulaymaan xataa risaaladii uu qoray qur-aanka ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacala waad aragteen inahu min sulaymaan wainahu bismi illaahi araxmaan iraxiim marka qofku inuu bisinka wax ku bilaabo waxyaabaha wanaagsan waa sunna islaamiya sunna islaamiya wey inaad iska hadasho ood hadalka iska bilowdid ma aha iska bilowdid ma aha marka sheekhu maxaa yeelay bisinka magaca ilaahay inaad waxaad bilaabisid ku bilowdid waa barako waa kaalmaysi saas waa marka sheekh wuxuu yihi bismi illah yacni kitaabka waxaan ku bilaabayaa magaca ilaah saasuu sheekhu ka wadaa marka waxaad soo qadaranaysaa mar walba waxa aad qabanaysid ayaa ku qadaran haddaad cunto cunaysid haddaad baxaysid haddaad soo gelaysid haddaad yacni haddaad dhibaato la kulanto haddaad wax ka cabsanaysid bismi illah haddaad tiraahid yacni waxaasaa ku qadaran waxaasaa ku qadaran magaca ilahay baan u kaalmaysanayaa magaca ilahay baan yacni yani inaad saa tirahdo aan barakaysana marka kitaabka macnihiisu waxa weeye magac ilahay baan kitaab ku bilaabaya aniga oo barakaysanaya saas ayuu sheekhu ayuu ka wadaa raximahullah een alxamdulilaah sheekhu wuxuu yidhi alxamdulilaah aladii lahu alxamdu kuluh alxamdu lilah ilahay baa mahad iska leh aladii lahu alxamdu kuluhu kaasay u sugnaatay mahadoo dhan dhammaanteed marka kelimatu kuluhu waa tawkiid lilxamd wuxuu ku adkaynayaa sheekhu kelimadaas hadalkaasuu ku adkaynaya alxamdu lilah aladii lahu alxamdu kuluh ilahay baa mahad iska leh xamdiguna waa ilaahay subxaanah wa tacaala oo lagu sifeeyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa kamaalka kutusinaysa iyo jamaalka kutusinaysa intaas waa xamdigu waa ilaahay oo lagu sifeeyo subxaanah wa tacaala oo lagu mahadiyo magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa kutusinaya kamaalka ilaahay ilahay kaamilnimadiisa iyo jamaalka ilaahay kutusinaya taas waa xamdigu waa saas macnihiisu marka asha ku jirta culamadu waxay dhahan biikhtisaar waxay kutusinaysaa laba macno yani waxay kutusinaysaa jinsi jinsi iyo istigraaqa jinsigu macnaha waxaa weeye waa caam caam wey aljinsiya la yidhahdaa oo usuulka lagaga hadlaa marka waa caam waxayna kalo kulmisanaysaa jamiic almaxaamid tastaqriq jamiic almaxaamid wax kasta lilah ilahay baa iskale marka xamdi kaamil ah oo dhammaystiran yuu gaar u yahay ilaahay yaa iska leh ilaahay saas way macnaheed aladii lahu alxamdu ilaha la caabudo macnaha marka aladii allahaaso waa si uu tilmaamaya uu sifaynaya lahu u sugnaaday alxamdu marka lahu alxamdu marka la yidhahdo waa takhsiis macnaha khabarka marka lasoo hormariyo waxa aad rabtay waxaad ku keliyeelaysaa mubtadaha siday yidhahdaan culimada naxwada marka lahu alxamd mahadoo dhan asaga ayaa iskale subxaanahu wa tacaala kulluhuna waa tawkiid labaad oo sheekhu adkeeyey wa ashhadu dhammaantiis wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaa kaloon qirayaa buu sheekhu yidhi oo macnaha carabkana kaga dhawaaqaya qalbigana ka qirayaa an laa ilaaha ila allah ilahy xaq lagu caabudo inuusan jirin waxdahu ila allahu ilahay keligii ma ahane waxdahu marka waxdahu waxay tawkiid u tahay ila allahu bay tawkiid u tahay laa shariika lah mid kale oo lala wadaajina ma jirtan waxay tawkiid u tahay laa ilaah taasay tawkiid u tahay marka wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudsiintu jira ila allahu allah ma ahane waxdahu laa shariika lah asagoo kaasoo keligiisa oon lala wada oo maarata laa shariika lah wax lala wadaajiya ayna jirin wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluh waxaan qiraya nabi maxamed inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkii ilaah inuu yahay sala allahu calayhi allah subxaana wa tacaala ha ku salliyo korkiisa wa calaa aalihi asaga iyo aalkiisa korkooda iyo aalkiisa iyo wa asxaabihi asxaabtiisa wasallama ha nabadgeliyo kelimatu salliga marka lasoo gaabiyo labadii macnaad garanaysaan wey macnaha loo badan yahay culimadu u badan yihiin naxariis sala allahu calayhi ilahay ha u naxariisto asaga iyo aalkiisa iyo asxaabtiisa aalkiisa marka waxay noqonayaan atbaacdiisa oo dhan mawqifkan atbaacdiisa noqonayaan asxaabtiisana waa dadkii la noolaa waktigii nabigu noolaa ee rumeeyey ee saa ku dhintay waa wasalamaha nabadgeliyo laakiin macnaha kale ee ibnulqayim uu rajaxay oo culimo badan rajaxayna muxaqiqiina waxa weeye sala allahu in la yidhaahdo ilaahay ha ammaano nabi moxamed aleyh isalatu wassalaam naam kama qaala abulcaaliya fi saxiixi albukhaari abulcaaliya taabicigaas wuxuu yidhi sala allahu macneedu waxaa weeye oo nabiga allah ha ammaano nebi maxamed aleyh salaatu wasalaam fi lmalai laclaa malaa'igta agtooda allaha ku ammaana laga wadaa culimada qaar way diideen arrintaas ictiraad bay ku sameyn sida alimaam maxamed ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay arrintaas kalaam baa ku jiru leeyahay wuxuu yidhi waxaa xaafican lagu daayo waa salaad gooni ah oo nabi maxamed gooni ah aleh isalatu wasalaam waa mid gooni ah oo nabi maxamed gooni ah u yiri aleh isalatu wasalaam marka allaha ku saliyo nabi maxamed aleh isalatu wasalaam salaad gooni ah oo asaga gaar u ah oo nabi maxamed gooni u ah aleh isalatu wasalaam oo dad kale aan la wadaagin saasaa laga wadaa buu yiri ibnu cuthaymiin marka cumuuman kitaabka jilaa lafhaam jilaa alafhaam oo ibnu lqayim oo nabiga saligiisu kaga warramay aleh salatu wasalaam iyo macnihiisu kaga warramay kitaabka ugu noqo masaladaas haddaa u baahatid faahfaahadan dheeraada kitaabkaasaad ka dhargeysa insha allah marka sala allaahu ilaahay ha ammaano ilaahay subxana wa tala ha u naxariisto ilaahay derajo sara macnaha ha gaadhsiiyo caleyhi nabiga korkiisa aleh isalaatu wasalaam wa calaa aalihi iyo aalkiisa oo atbaaciis dadka raacsan laga wado halkan iyo wa asxaabihi saxaabadiisa wasalama ha nabadgeliyo ama bacd intaa kadib kelimatu ama bacd mahmaa yakun min shay bay naaib ka ta yidhaahdeen culimada naxwadu mahmaa yakun min shay yani ficil shardi iyo jawaabo shardigii bay naaib ka tahay ama bacd marka hadalkaas kadib waayo si kastaba ha ahaatee intaas kadib waa adoo saa yidhi oo kartaa soomaaliga si kastaba ha ahaatee intaa kadib fa ina raaxata alqalbi qalbiga raaxadiisu wa suruurahu farxadiisu wa zawaala humuumihi hamigiisa iyo murugtiisa oo kaa kaa zuusha wa humuumihi waa isku macno hami iyo hami waa isku macno waa kelimaad mutaraadifa nacam kelimaad isfasiraya waa farxadda qalbiga raaxada qalbiga iyo farxaddiisu waa isku dhow yihiin wa zawaala humuumihi hamigiisa iyo wa humuumihi murugtiisa waa isku macno huwa almatlabu waa dalabka likuli axad qof kasta uu raadinayo waa wax qof walba uu raadinayo wa bihi qalbiga raaxadiisa iyo hamiga iyo murugta oo ka baxda taxsulu waxaa ku xasisha alxayaatu tayib nolosha wanaagsan baa ku xasisha nolosha ma rabtaa qalbigaaga waanuu degan yahay oo raaxo dareemayo iyo iyo hami la-aan waanuu dareemayo ayib su-aal hadday raaxadu iyo nolosha wanaagsan iyo ay tahay qalbigaaga oo raaxo dareema iyo farxad oo ka zuusho hami iyo hami iyo murugoo dhan sideen ku helaa jawaabteedii adugu sheekha waxaad moodaa su-aasha in la weydiiye sheekha su-aashaas jawaabteedi wuxuu yidhi walidaalika in qalbigaaga uu raaxaysto oo suruur iyo farxad u yeesho oo hamiga iyo murugtu ka baxdo oo khalqigoo dhan ay raadinayaan oy nolosha wanaagsanna ku xidhan tahay asbaabun walidaalika waxaa u sugan in arrintaas asbaabun bay leedahay asbaab farxaddaas iyo raaxadaas iyo hamiga iyo hamiga oo kaa taga asbaabun bay leedahay asbaabtaasoo diiniyatun diiniya asbaab diini ah oo diinta ku saabsan caqiidada qofka iyo waxa uu rumaysan yahay iyo cibaadaadkiisa iyo diintiisa ku saabsan yay leedahay taas waa labo kaa waxaa ku qoraysaa number waaxid waaxid ku qor thaaniyan waa asbaabun tabiiciya waxay kaloo leedahay asbaab dabeeci ah oo ilaahay qofka ku manaysto subxaana wa tacaala oo ilahay qofka siiye waxay kaloo leedahay waa asbaabun camaliya asbaab oo ku saabsan camali ah yani qofku waxyaabaha uu samaynayo ayay ku xidhan tahay waxyaabaha uu samaynayo camali waxyaabaha qofku sameeyo ayay ku xidhan tahay saddex sababood buu sheekhu sheegay marka diin iyo dabeecad wax ah iyo wax camali oo qofku uu sameeyo walaa yumkinu ijtimaacuhaa suurtagal lamaha inay u kulanto asbaabtaas kulluhaa dhammaanteed ilaa lilmu'miniin dadka muminiinta waxaan ka ahay wamaa siwaaha wa amaa man siwaahum dadka iyaga ka soo hadhay wa amaa man dadkii siwaahum iyaga ka soo hadhay fa inahaa wain xasalat fa inahaa asbaabtaas wain xasalat haba u xasisho lahum iyaga min wajhin hal weji iyo wa sababin sabab ay heleen darteed sababkaasoo yujaahidu uu ku dadaalayo ay ku dadaalayaan cuqalaa'ahum iyaga kuwooda caqligale caleyhi korkiisa e faatathum halkaas hadal ku dhacaya faatathum way ka tagtaa asbaabtaasi min wujuuhin wejiyaal kale anfaca oo ka nafci badan wa ahbata ka sugnaansho badan wa axsana ka wanaag badan xaalan xagga xaaladda qofka ku sugan yahay iyo wa ma'aalan cidhibta dambe mas'aladan waa asaaska uu sheekhu kitaabka ku dhisayo wuxuu sheekhu ku leeyahay raximahullah raaxada qalbigaaga iyo farxaddiisa iyo inay hami iyo hami oo dhan ay kaa tagaan waa qof kasta waxa uu raadina nolosha wanaagsanna waxay ku xidhan tahay qalbigaas wanaagsan ee raaxada dareemaya ku xidhan tahay idan qofka qalbigiisa hadduusan wanaagsanayn oo raaxa uusan lahayn nolol wanaagsan ma helayo taa meel ku qoro mas'aladana qof walba waa raadinaya laakiin dadku nool meel buu ka raadiysan hore u sheegnay ku ka raadiya madaxnimo ku ka raadiya xoolo badan ku ka raadiya shuhrad iyo dadka inay bartaan ku ka raadiya maaragtay fisqi iyo xumaan ku ka raadiya safar badan ku ka raadiya caruur badan ku ka raadiya guur badan ku ka raadiya yacni shahaado dheeroo la qaato siyaab bay dadku kala raadiyaan ayib sheekhu laakiin wuxuu rabaa inuu kugu hanuuniyo meesha aad ka helayso noloshaas wuxuu yidhi sheekhu arrintaas asbaabta ay leedahay diin bay ku xidhan tahay qof inuu diin saxa haysto caqiide saxa leeyahay manhaj saxa ku dhaqmayo ayuu ku dhada wuu keenaya sheekha masaladaas isaga keenaya waxaa kaloo leedahay wuxu asbaab dabeeci ah wuu keenaya waxaa kaloo leedahay asbaab camaliya qofka uu ficlahaan u samaynayo suurtagalna ma aha buu yidhi inay kulanto asbaabtaas ilaa qofkaan muminka qofka qof aan mu'min ahayn isuguma imaan karto qofka mu'minka saddex sababa way u imaan kartaa ama dadka aan mu'miniinta ahayn ama man siwaahum fa inaha wain xasalat lahum min wajhin haba u xasisho hal dhinac iyo wa sababin sabab sababtiibaa ku helaan sababkaasay ku dadaalayaan cuqalaa'uhum calayhi sababka korkiisa ay ku dadaalayaan caleyhi de sababka unoqonaysa laakiin faatathum min wujuuhin anfaca dadkaan muslimiinta ahayn muminiinta ahayn wejiyaal kale ayay ka tegaysaa oo markay dhinac ka helaan dhinac kale ka maqan tahay maalan hadday xoolo helaan caqiidadiiba ka maqan hadday guur iyo xaas wanaagsan helaan waxaa ka maqan cibaadadii hadday helaan maaragtay caafimaad waxaa ka maqan iimaankii qalbigaabaa ka maqan marka wa axsana xaalan xaalad aal ka wanaagsan baa ka tegaysa iyo wama'aalan ciribta dambe hadduusan qofku mu'min ahayn haddee cadaab baa sugaya marka nolosha adduunka maxay sheegi nabiga alai slam wuxuu yidhi qofka adduunka ugu nicmada badan haddii hal mar naarta la geliyo oo laga soo saaro oo la yidhaahdo weligaa nicmo ma aragtay wuxuu leeya weligay wax nicmo ay soo martay weligay ma arkin marka wax faa'iida ma laha taas way marka ma'aasha dambe ciribta dambe oo taas sheekhu marka wuxuu yihi walaakinii anigu saadkuru waan xusayaa waan kuu sheegi birisaalati risaaladan haadihi maa yaxdurunii wax igu soo xaadira oo min alasbaabi asbaab ah wax igu soo xaadira markuu sheekh ku leeyahay wuxuu kuu ishaarayaa asbaab oo dhan sheekh inuusan risaalada ku sheegin laakiin asaga wixii markaa ku soo dhacay markuu fiiriya aayaadka iyo axaadiista iyo nolosha adduunka iyo see u dhacaysa iyo waxaasoo dhan markuu eegay wixii ku soo dhacay ayuu sheekhu qoray raximahullah marka waxaa dhici karta asbaab kale ina jirto oo loo idaafayn karo oo lagu soo dari karo oosan sheekhu sheegin masaladaas fahm ayib maa yaxdurni wax igu soo xaadira oo min alasbaab asbaab lihaada almatlab shayga inay dadkoo dhan dalbayaan almatlab huwa alhadaf hadafkan ay dadku raadinayaan alaclaa ee sarreeya oo ah alxayaa alsaciida nolosha wanaagsan ee degan ee raaxada ah alladii matlabkaas ama hadafkaas oo yascaa ay u sacyanayaan ay u degdegayaan lahu asaga yascaa u soconaya dheh oo u degdegaya lahu asaga kullu axad qof kasta oo bani aadamka ka mid ah cuqaladoo dhan qof kasta oo caaqila suu raaxa iyo raaxa u heli lahaa buu raadinaya gaal iyo muslim rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar dadku dhan raaxay raadinayaan maxaa jaamacadaha loo aadaa maxaa wax loo bartaa ayib qofka wuxuu rabaa inuu inuu nolol fiican helo ayib fa minhum buu sheekhu yidhi waxaa ka mid dadkii man asaaba qof asiibay kathiiran minhaa asbaabtaas nacam asbaabtaas sacaadada lagu helo fa minhum waxaa ka mid a man asaaba qof asiibay kathiiran wax badan oo minhaa asbaabtaas wanaagsan ka mid ah oo facaasha noolaaday ciishatan nolol hanii'atan raaxa leh waxaya noolaaday xayaatan nolol dayibatan wanaagsan halkan muxuu idiin qoraya waxaya waxaa laga yaabaa inuu nusqooyinka qaar ay khaldan tahay iska saxa ayib wa minhum waxaa ka mid ah man qof baa ka mid ah akhfaqa ku guul daraystay alikhfaaq waxaa la yidhaha waxbaa raadisay waad ku guulaysan weye maxaa la yidhahdaa akhfaqtu akhfaqtu waan ku guul daraystay wixii yacni kuma guulaysan oo min waxaa ka mid a man akhfaqa qof ku guul daraystay fiihaa asbaabtaas nolosha uusan keenaysa ku guul daraystay kullahaa dhammaanteed asbaabtaas ku guul daraystay kullahaa facaasha noolaaday ciishatas ciisata ciishata shaqaa ciishata ashaqaa wuxuu noolaaday nolosha tacbiirka nolosha guul la-aanta ah nolosha khasaaraha ah nolosha hoogga ah nolosha aan deganayn nolosha aan raaxada lahayn nolosha aan maaragtay aan yani waxartu ka cabir waxaya wuxuu noolaaday xayaata xayaata tucasa nolosha dadka tucasada ah dadka nasiib darada ku dhacday nolosha oo maaragtay aan wanaagsanayn wa minhum waxaa ka mid a man huwa bayna bayn marna nolol fiican ku nool marna nolol aan fiicna ku nool man baa ka mid a huwa asagu bayna bayn intaa u dhexeeya labada dhexooda ku jira bayna bayn labada dhexooda ku jira bixasabi maa wufiqa lah inta laga waafajiyey wanaagga ayuu nolol fiican ku nool yahay intuu waayena nolol xun buu ku nool yahay marka ciise tucasaa waa nolosha xun waa nolosha aan raaxada lahayn nacam sheekhu wuxuu yidhi wallaahu almuwafiq ilaahay ba ah kan wax waafajiya waalmustacaanu la kaalmaysto bihi asaga calaa kulli khayr shay kasta oo wanaagsan loo kaalmaysto oo waafajiya dadka wallahu ilahay huwa wallahu ilaahay almuwafiq weeye kan waafajiya waalmustacaanu bihi kan la kaalmaysto weeye asaga calaa kulli khayrin khayr kasta loo kaalmaysto oo waafajiya dadka wa calaa dafci kulli shar waa midka waafajiya oo loo kaalmaysto ka hortagga wa calaa dafci kulli shar shar kasta ka hortagiisa iyo iska riixitaankiisa iyo iska fogeyntiisa ilaahay subxaana wa tacaala midka maaragtay maaratay loo kaalmaysto waafajiya ee loo kaalmaysta wey faslun sheekha halkan wuxuu ka bilaabayaa sacaadadii uu kuu soo sheegay asbaabteedii tii koobaad wuxuu ku yidhi asbaab diini ah waxaad leedahay asbaab diini ah ayaa keenta iyo asbaab maaragtay dabiici ah iyo asbaab camali ah asbaabta marka sacaadada keenta ayuu sheekhu kuu sheegaya midii koobaad waana ka ugu muhiimsan runtii saraxatan sababka asaasiga ah ee ugu muhiimsan ee halkan ku yaalla waay uu sheekhu u keenay oo sheekhu wuxuu leeyahay wa acdamu alasbaabi asbaabta midda ugu waaweyn number kow ku qor lidaalika ay lisacaada sacaadada asbaabta ugu waaweyn ee lagu helo wa asluhaa iyo asalkeedu wa usuhaa asaaskeedu waa isku mid asluhaa iyo usuhaa asaaskeedu oo ay ku fadhido huwa aliimaanu walcamalu saalix huwa aliimaanu walcamalu saalix sacaado ma rabtaa xaqiiqiya sheekha warkiisa waa inaad iimaan leedahay iimaankaas almuthmir lilcamal saalix iimaan keenaya camal saalixa iimaan iimaan iddicaa ah ma aha allah noo gargaaro iimaan camal saalixa la socda sheekhu wuxuu ugu daray waxa weeye iimaan iyo camal ka dhalanaya iimaanka wa acdamu alasbaab asbaabta ta ugu waaweyn lidaalika sacaadadaas wa asluhaa ee asalka u ah wa usuhaa ee lagu dhisayo huwa aliimaanu walcamalu saalix ayib ma aliimaan ya ikhwati iimaanku muxuu yahay iimaanka waa waa taqaanaan aliimaan ictiqaadun fi lqalb ictiqaadun fi lqalb waa ku dara waa haye in ogudara sheekh ictiqaad iimaanka maxaa la dhahaa ictiqaad wax qalbiga ku sugan mhm nacam wa camalun biljawaarix aha kii saddexdaa we saddex buu ka kooban yahay ya jazaaka allah khayr kaasaan ka tagnay sheekhu nagu baraaruji aliimaan saddex buu ka kooban yahay oo shamlinaya iimaanka saxda ah aliimaan huwa ictiqaadun biljanaan ictiqaadun biljanaan aw ictiqaadun bilqalb mid karata dheh waa qalbiga wax ku jira oo ah waa annutqu billisaan tacbiir aad kaga cabirtay qalbiga wuxuu ku jiray carabka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamed aamantu billahi wa rasuuli ilahi rasuulkiisaan rumeeye waa wa camalun biljawaarix aw bilarkaan iyo camal fal salaadaan tukaday waan soomay waxbaan sadaqaystay waan xajiyey nacam waa kaas yaziidu biaaca aw yaziidu biaacati araxmaan wuxuu ku ziyaadaa taacada ilaahay wa yanqusu biaacati ashaytaan aw alcaks yaziidu yanqusu biaacati ashaytaan cafwan yanqusu bimacsiyati araxmaan yanqusu bimacsiyati araxmaan wayaziidu biaacati waa isla halkii saarta u cabir iimaanku waa ziyaadaa waana nusqaama wuxuu ku ziyaadaa ilaahayga raxmaankaa oo la ateeco wuxuu ku ku naaqusaa shaydaanka oo la caasiyo wuxuu ku naaqusaa shaydaanka oo oo la ateeco macsiyadu ku naaqusaa yani biikhtisaar aliimaan yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsi yanqusu biaacati shaytaan wayaziidu biaacati araxmaan ilahay haddaa adeecdana waa ziyaadaya haddaa shaydaan adeecdana waa nusqaamaya yanqusu bilmacaasi macaasidu ku nusqaamaya wayaziidu biaacaat daacadu ku ziyaadaya nacam marka iimaanku aliimaanu huwa maa waqara fi lqalb wasadaqahu alcamal waa qalbiga wax ku sugnaaday oo camalkuna u waafaqo ma ahan iimaanku runtii sida hadda muslimiinta haysato oo kale dhibaatada meeshay uga timid waa halkaas dhib kaleba ma jiro iimaankii in la waayey saxda ahaa oo u noqday carabka inaan ka sheegano laakiin iimaan aan midho lahayn wax dhalaynin waay marka mas'alat aliimaan uu sheekhu ku bilaabay waa saas tasdiiq wa iqraar weliba iqraarka ficnad ka sii cabirtid aliimaanu tasdiiqun bilqalbi wa iqraarun bilqalbi waa wax sugan oon dhaqdhaqaaq lahayn iqraar wax sugan waay oon shaki ku jirin inaba haba yaraatay wax shaki kaaga jirin oo isu bedelaya camal marka sheekhu wuxuu yidhi aliimaan wuxuu yidhi asalka asbaabta sacaada kow waa iimaanka oo uu la socdo camal saalixa aayad buu keenay marka qaala allahu tacaala man camila saalixa min dakari aw untha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun hadihi alaaya hiya alatii dakarat mafhuuma aلsacaada mee kale ha ka raadin sacaada ma rabtaa aayaddan ha ku filan kitaabka ilaahay u noqo man camila saalixan qof kasta oo camal saalixa sameeya min dakarin ha noqdo mid lab nin ha noqdo dhalinyaro ha noqdo oday ha noqdo aw unthaa ama mid dhadig hooyo ama gabadh yar ha noqdo qof rab ha noqdo wa huwa mu'min jumladan u fiirso meesha lasoo dhexgeliyey waa shard camal saalixa lagaa aqbali mayo haddaad mu'min ahayn hadduu gaal soo galo masaajidka oo dadka la tukado cibaadadiisu ma asaxaysa abadan leanna shardigii koowaad oo muxuu ahaa qalbiga weligaa saddexdaha ilaawin shardiga asalka asaaska waa ka iimaanka hore waay waa ka qalbi ictiqaadka hadduu qofka munaafiq yahay maxaa laga aqbali munaafiqiin dadku ay la tukadaan meeqa laga yaabaa qof inay masaajid ku tukadaan si ay war uga qaadaan waa badan yihi oo laga yaabo inuusan islaamba ahayn hadduu rabo laakiin uu muslim inuu iska dhigo way badan tahay dadka la tukado warkooda maarata ururiyo qofkaas aakhira mu'miniinta ma lala xaadirini hadduu la xaadira kolka horena jannada la geli maayo waa munaafiqiinta ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar marka hadduu qofku ictiqaadkii uusan lahayn waa munaafiq oo afka kale yahay oo afka keliya kale yahay hadduu afka iyo qalbiga ka yidhaahdo laakiin camal lahaynna iimaankiisi markaa inuu jiray in kale shaki baa ku jira sax shaki baa ku jira shaki ayaa ku jira hadduuna macsidii ka reebeynin ka waran waa naaqis yani wuu la daalaa dhacaya iimaankiisu marna kor buu kacaya marna hoos buu dhacay marka halkaasaad ka garan kartaa iimaankaaga iyo siduu u yahay raaxa ma rabtaa buu sheekhu ku leeyahay iimaan saxa raadi aliimaan walcamal asaalix allah marka wuxu uhi man camila saalixan manta halka u noqoto waa caam asaaliibta carabiga oo usuul fiqiga lagu bartay ka mid tahay min alfaadi alcumuum man wamaa man iyo maada alfaada guud wax walba soo hosgelan bay ka mid tahay carabiga cid kasta buu ilah yidhi subxana wa tacaala oo camal saalixa samaysa lab ama dhadig war xaala wa huwa mu'min qofkaa u yahay qof iimaan leh iimaanka laga hadlayana waa iimaan saxa hadda ahlu kitaabku iimaan inay leeyihin bay sheeganayaan iimaanka sax miya la haddaad mu'min tahay oo shirki samaysid ka warran haddaad ilahay rumaysan tahay rasuulkiisa rumayso oo shirki aad maalin walba samaynaysid iimaankaagu ma jira tawxiid ma leh idan iimaankaaga ma jiro yani weligaa iimaanka laga hadlayo iimaan saxa waa iimaanka kitaabka ilahay ku sheegay sunna nabiga lagu shegay alay salatu wasalaam waa iimaanka aad garanaysa xadiiska jibriil uu caddaynayay markii uu nabiga la weydiye alay nabiga ka jawaabay iimaankaas waa marka kutub badan baa laga alifay kutub uliimaan intaan aayadda sii dhex gelin kutub uliimaan min afdali lkutub oo iimaanka laga alifay waxaa ka mid a kitaab kitaab uliimaan lilqaasim bnu salaam kitaab uliimaan oo uu leeyahay qaasim bnu salaam uu leeyahay oo imaam alalbani uu takhriijiyey u fiirsa kitaabkaas waxaa jira kitaabu liimaan ibnu mandah ibnu mandah risaaladiisa kitaabu liimaan oo noqo waxaa jirta risaale oo qoray sheekh cabdulmuxsin cabaad oo iimaanka la xifdiyo hadda nool oo iimaanka uu kaga warramayo kutubu liimaan fi saxiixayn qur-aanka oo dhan iimaanku ka warramaya kitaabka ilahi asal u ah waxaan oo dhan kulligood laakiin haddaa rabta kutub mutakhasisa oo si gooni wax u qortay kutub salaf kitaab aliimaan oo bukhaari akhri kitaab aliimaan saxiix muslim akhri kitaab kutub aliimaan oo maarka waa maaragtay ama kutubta gooni looga qoray ama kutubtaas maaragtay wax badanna waa laidin akhriyey waa ka warqabaa marka baaraka allah fiikum aliimaan walcamal asaalix ayaa kowka ayuu sheekhu yidhi man camila saalixan qofka camal saalixa la yimaada min dakarin aw unthaa ama lab ama dhadig wa huwa mu'min isagoo mu'mina qofkaasi falanuxyiyanahu falanuxyiyanahu ta'kiidaad badan baa aayadda ku jira lafdiga ku jira waa noolaynaynaa oo waa noolaynaynaa oo waa noolaynaynaa xayaatan tayiba nolol wanaagsan ayaan ku noolaynayna adduunka waay intuu joogo adduunka intuu joogo nolol wanagsan buu ku noolaanaya qofkaas nolosha wanaagsan waa tuutu sheekhu soo sheegay raaxat alqalb walitminaan waalbahja waalsuruur waalfarax waalxubuur waxarta ku cabir qalbigaaga inuu degan yahay oo raaxaysanayo oo wejigaaga farxad ka muuqato salaada subax markaad tukatid qofka kaa hor yimaada wuu dareemayaa wejigaaga farxad waa shaki kuma jiro markaad aadkaar akhrisatid oo qur-aan akhridid wejigaaga farxad baa laga dareemaya laakiin markaad adduunka maanta o dhan ka soo shaqayso oo lagu cadaadiyo oo lagu rafaadiyo maseed ku timaada gurigaaga adiga oo isnacsan sax hadday islaanta kugu sii qayladana kaba sii daran sax gabadhi maanta ood shaqaynaysa hadday ilmihu ka seexan weyda ka warran soo rafaad adduunyadu marka waa rafaadun soo maha saraaxatan laakiin cibaadada maxaad dareemaysaa raaxo raaxo ka badan ma dareemaysid saraxatan haddaa salaatuleil tukata ka warran kaba sii fiicanba qofka salaatuleilka tukada oo isagii ilahay is og yihiin dadku nuur bay wejihiisa ka arkayaan inaad dareemtaan waa ila tahay wax badan dadka la jooga qaarkood marka masألة maratay falanuxiyo xayaaة طayiba nolol wanaagsan xataa haddaad xoola la-aan tahay haddaad gaajaysan tahay haddaad xanuunsanayso maadaama aad muؤmin tahay صaadiq fii iimaanihi ficla raaxa dareemaysa wayna imaanaysaa asbaabta muminka ka dhigaysa inuu raaxaysto sheekha sheegay sheekha ay asbaabta inuu sheegay waxaan akhriyay risaalad yaab leh iqra'uha ikhwati risaalada akhriya sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay risaalo uu qoray isagoo ku jira xabsiga askandariya masar isagoo ku xidhan yuu risaalo wuxuu usoo qoray asxaabtiisii waxaa la yidhaha risaalatu shekh islam ibnu taymiya ilaa asxaabihi wa huwa fi sijni askandariya cinwaankaasay leedahay waraaq buu usoo qoray wallahi waxaan dareemayaa u raaxa ana weligii dareemin ilahay wuxuu ii furay wuli qalbigii raaxo xabsi buu ku jiraa hadda ogow xabsi buu ku jiraa xorriyadda laga qaaday xabsi buu ku jiraa haddana wuxuu soo qoray inuu dareemayo raaxa uusan weligii dareemin wadaad soomaaliya oo la xidhay baan waa la kulmay isagoo la soo daayey waan waxoogaa waanu yar tacsiiday wuxuu igu yidhi waxoogaa baan ka nastay rafaadka iyo daalka adduunka iyo iyo ilmihii iyo wixii waa ilahay baan la khaali noqday buu igu yidhi ninka hadalkiisii haddaan dareemaya nin sheekhu ah oo daaciya runtii marka awliyaa raxmaan waa iska badan yihiin had ma garan kartid iska badan yihiin marka kitaabkaas sheekh uu qoray ibnu taymiya risaaladiis lafdigeeda waan akhrin doonaa waxbaan ka akhrin doonaa insha allah haddaad akhrido waad yaabaysa waad yaabaysa marka raximahullah lafdiga uu maaragtay ibnu taymiya markuu risaaladiisa uu ka hadlayo waan la yaabay wuxuu yidhi wax yar baa idinku akrinaya risaaladiisa laba kelimo ayaa idinku akri bal dhegeyso hadal uu risaalada uu soo qoray wuxuu ka bilaabay wa amaa binicmati rabbika faxadith hadduu ilahay ku nicmeeyo ka sheeke waaba xidhan yahay sheekh hadda ogow haddana wuxuu le nicma haduu ilahay ku nicmeeyo ka sheeke nicmadu ilahay ku siiy marka wuxuu yidhi nicmooyin waaweyn buu ilaahayna siiyey buu yidhi marka qoladiibu waraaq usoo qoray bu saa ku yidhi wuxuu yidhi waladii arif acrifu bihi aljamaaca aw ucarifu bihi aljamaaca axsana allahu ilayhim fi اdunya wa fi اlaakhira wa atama calayhim nicmatahu الظaahira wاlbaطina fainii wallahi alcaظiim aladi laa ilaha ila hu fii nicami min allahi ma ra'aytu milaha fii cumrii kulihi aw fi cumrii kulahu ayib wuxuu yidhi isagoo xabsiga ku jira waxaan ku sugnahay ilaah baan ku dhaartay ilaah weyne oo ilaah kala jirine nicmooyin waaweyn oo iyadoo kale aan arkin baan ku sugnahay buri cumrigayga aan arkin hadda xabsiga ku jira ogow waqad fataxa allahu subxaana wa tacaala min abwaabi fadlihi wa nicmatihi wa khazaa'ini juudihi wa raxmatihi maa lam yakun bilbaal ilaahay wuxuu furay buu yidhi sheekh waa ibnu taymiya yani wuxuu furay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala fadli albaabada fadligiisa iyo nicmooyinkiisa iyo kaydadkiisa yani ilahay deeqsinimadiisa kaydkiisa iyo raxmadiisa waxaan qalbigayga ku soo dhicin hadda ka hor walaa yaduuru fi lkhayaal xataa madahayga aan ku imanin nacam subxaana allah maa yasilu arfa aarafa ilayha nacam yacni khayaalkayga kuma soo dhicin indhahayga wax soo gaadhena ma ahayn ayuu ka wadaa yasaraha allahu tacaala xataa saarat maqaacid almuhim wuu ka sii hadlay wuu ka sii hadlay sheekhu marka sheekhu wuxuu yidhi fi nihaaya dadka waxa laga raba waxaa weeye wamaa huwa almatluub alawaliin waalaakhiriin min alcilmi waaliimaan cilmiga saalixa iyo iimaanka weeye ayuu yidhi maaragtay marka wuxuu yihi faina aladata wataa maqsuudkaygu faina aladata walfarxata wاsuruura waطiba alwaqti wاlnaciim aladi laa yumkinu tacbiiru canhu inama huwa bimacrifat اllahi subxana wa tacala wuxuu yidhi macaanka iyo farxadda iyo waqtiga wanaagsan iyo nicmada oon la cabiri karin ilahay oo la garta wey subxaana wa tacaala wa tawxiidihi iyo in keligii la caabudo wاliimaani bihi in la rumeeyo waاnfitaax alxaqaa'iq aliimaaniyati walmacaarif alqur'aaniya iyo inay kuu furanto xaqaa'iqda iimaanka iyo macrifada qur'aanka kama qaala bacdu shuyuukh si culimmada qaar sheegeen buri sheekhu laqad kuntu fii xaalin aquulu fiiha waxaan ku sugnaa xaalad aan lahaa in kaana ahlu اljannati fi hadihi alxaal inahum la fii cayshin طayib waxaan ku sugnahay oo raaxa ah qalbiga ah haddii ahlujannuhu ku sugan yihiin wallahi nolol fiican bay ku sugan yihiin hadalkaas waan maqli jireen kolkii hore laakiin ibnu taymi risaaladiisana ku keenay culamada qaar baa saa yidhi buu yidhi yani culamada qaar waxay dareemeen qalbigooda raaxo cibaadada iyo iimaanka dartii ahla jannaha ay leeyihiin hadday helaan raaxadaasoo kale raaxa wanaagsan bay ku sugan yihiin subxaana allah wuxuu kaloo yidhi sheekhu wa qaala aakhar latamuru cala alqalbi awqaatun yarqusu fiiha talabaa qalbiga waxaa soo marta marmar wakhtiyaal yarqusu fiiha talaban yarqusu wuu dhaantaynhayo wey ama raqsiga maxa la yidhaha sheekh af soomaaliya sheekh khaliif tacbirisi istiqtaala ma cabiri kara taa kama cabiri kara taas waa waxaa la cabiri kara waay oo oo oo oo ciyaarayo wey markaas rabta dhow cabir adiga uu ciyaarayo qalbiga ayaa ciyaaraya طaraban farxad طarabku waa farxad walaysa fi dunya naciimu yushbihu naciima alaakhira ila naciima aliimaan walmacrifa adduunyada kuma sugna wuu yidhi naciimo nicmad u eg nicmada adduunka nicmo ta aakhira ku dhow waxaan iimaanka ka ahay marka intaasaan kusoo koobaynaa aayadda allah wuxuu yidhi walanajzihu xayaatan طayiba walanajziyanahum waan ka abaalmarinaa ajrahum ajirkooda biaxsani shay ka u wanaag badan kaanuu ahaayeen yacmaluuna